أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu al-anfaal ka mid ah suuratu al-anfaal waa suura madaniya toddobaatan iyo shan aayadood ayay ka kooban tahay ilaa marka laga reebo toddoba aayadood oo laysku khilaafsan yahay makiye inay tahay oo bacdi ahlilcilmi ay leeyihiin toddobada aayadood waid yamkuru bika aladiina kafaruu laga bilaabo aayaddaas iyo lix aayadood oo ka dambayso waa makiya laakiin sida xooga badan oo asaxa alimaamu lbaqawi sida uu sheegayo waxay tahay suuradda dhan inay madaniyo wada tahay inkastoo waaqicada iyo dhacdada waid yamkuru bika aladiina kafaruu ay ka hadlayso ay tahay waaqica maka ku saabsan dhacdo maka ka dhacday bay ka warameen laakiin aayaddu bacda alhijra ayay aayadu suuradoo dhan ay soo degtay aayadaheeda oo dhan ee suuraddaani marka waxay ka hadlaysaa ghaswo aad u qiimi badan aadna u weyn waa ghaswatu badrin ilkubraa dagaalkii beder ee weynaa ayay suuraddan bilow ilaa dhammaad ay ka waramaysaa taariikh ahaan iyo yacni nebiga sala allahu calayhi wasalamna taariikh weynay uga jirtay ee aada iyo aadna waa u qiimi badnayd ilaa dadkeeda aada loo ammaanay oo nebigu sal ll slama uu yidhi wamaa yudriika lacala allaha طalaca calaa quluubi ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum fainii qad gafartu lakum oo manqabo aada iyo aad iyo fadaa-il waaweyn asxaabu badrin ay lahaayeen dagaalkaas ama ghaswadaa bay suuraddu ka warramaysaa waxaa kaloo suuraddu ay ka hadlaysaa qodob caqadi ahoo muhiim ah qodobkaas oo ah dadka waxyaabaha ay isku xiriiriyaan oo isku garab siiyaan oo ay isugu kaalmeeyaan hiil iyo hoo waxa ay ku sale waxa ay yacni hiil iyo hooga waxa uu ku dhisan yahay oo alwalaa walbaraa-a la yidhaahdo wuxuu ku dhisan yahay oo iimaanka iyo hijradu inay tahay ayay suuradda aayadaheeda dambe ay ka warramayaan iimaanka iyo hijrada oo iyada lafteeda iimaanka ka mid ah ayaa lagu dhisay ma isjacaylka iyo isu gargaaridda maxabada iyo munaasarada qodobkaasna aayaddu aaday nooga suuraddu aaday nooga dhaadhicinaysaa waxaa kaloo suuradda ay ka warramaysaa axkaam dagaalka ku saabsan axkaamul asraa dadka maxaabiista ah axkaamtooda see loola dhaqmaa maxaabiis haddii lasoo qabto suuraddan qeyb ka mida ayay ka hadlaysaa marka laysu geeyo suuraddan iyo suuratu lqitaal ama suuratu moxamed xataa idaa adkhantumuuhum fashudu lwathaaqa faimaa manan bacdu waima fidaan suuraddan iyo suuraddan marka laysu geeyo iyo siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga qaadanayaa habka shareecadu ay ula dhaqantay maxaabiista dagaalka lagu soo qabto waxaa kaley suuraddu ka warramaysaa axkaam cuhuudda ballamada iyo heshiisyada sida loo galo oo waxaan arkaynaa marka injanaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah iyo yacni waxyaabaha halkaa la xiriiro waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa goormaa heshiisku buraa haddii laga cabsado heshiisku in la khiyaano iyo see imaamku u dhaqmayaa siyaasad dhan oo siyaasa sharciya bay suuraddu ka warramaysaa dagaalada iyo ku saabsan weliba heshiisyada siyaasadda marka dagaalada iyo heshiisyadana waa siyaasa khaarijiya waayo siyaasadda dibadda oo dadka kale ee gudaha aan ku jirin ee bannaanka ka ah ee yacnii dadka ama muslimiinta ama dowladda islaamka bannaanka ka ah qaabkii loola dhaqmi lahaa siyaasadda ugu muhiimsan ama asalka u ah waxay tahay siyaasatu alcuhuud iyo siyaasatu alqitaal habka loo dagaalamaayo iyo habka heshiisyada loo gelaayo suuraddana marka way ka hadashay qeyb fara badan oo arrimahaas ka mid ah marka khasawaadka rasuulka iyo duulaamada nebiga marka laga hadlaayana maahan in loo sawirto ama loo qaato diinul islaam inay tahay dad la weeraro oo uun wax lagu xadgudbo oo wax la qarbudo iyo ma aha dagaalku dad aan qabin ama aan aaminsanayn ma laha laakiin marka yacnii siyaasadda dagaalka iyo balla iyo cuhuudda iyo ku tacalluqdo ayaa laga baranaa dagaaladii nebiga sala allahu calayhi wasalam ou galay saas darteed alimaam ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa qofba qofka uu uga aqoon badan yahay siirada nebiga iyo khasawaadkii rasuulka duulaamadii nebiga ou qaaday oo ugaga aqoon badan yahay siyaasada waa uga siyaasa sharciya waa uga dhow yahay waana uga aqoon badan yahay marka dadka cilmaaniyiinta ama diinlaawayaalka ama kuwa diinta islaamka qallooca u raadiyo sida ay ka sawirayaan ma aha oo dagaal uun iska gardarro iyo dulmi uun iskaga dhisan in khasawaadka looga hadlayo ilaa dadka qaar ay yidhaahdeen dhibaatadaba dadka waxa u keenay khasawaadka looga sheekeynayo waay yidhaahdeen iyadoo ummad walbaa dagaalada ay gasho iyo say isu difaacdo taariikhdeeday ku dhigataa ma gara karna marka waxaa loo leeyahay uun islaamka ahay qur-aankii iyo axaadiidtii nebiga iyo qeyb dhan oo noloshii nebiga ka mida waxa loo quursanayo waa zandaqo iyo diin xumo unbay ka tarjumaysaa siirada nebigana cadaalad ayay tusaale u tahay wax kale laga baran maayo cadaalad iyo raxmad iyo shay walba booska oo laa-iqa u yahay unbaa laga bartaa siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam suuradda marka adu mabaaxiftaas ayay ka hadlaysaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can il anfaali bay kaa su-aalayaan khanaa'imta xaggooda axkaamta khaniimada maalka gaalada laga qaato dagaal looga qaato xukunkiisa iyo axkaamta la marinaya xaggiisay kaa su-aalayaan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow al anfaalu khanaa'imta khaniimooyinka lilaahi allay u sugnaatay wاrasuuli rasuulka ayuu u sugnaaday eefataqu llaha alla ka cabsado ilaahay ka dhowrsada wa aslixuu hagaajiya axwaalan xaalado hagaajiya xaaladaha oo daata baynikum idinka kala tegiina u saaxiib ah yacnii xaaladaha aad ku kala tegi kartaan hagaajiya waay oo ha kala teginina marka xaalada xaaladaha idinka dhexdiina ah ee iftiraaqa iyo qeyrkeedba ah wanaajiya oo hagaajiya wa atiicuu ateeca allaha alla ateeca wa rasuulahu rasuulkiisii ateeca in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddii aad tihiin alla ateeca yas'aluunaka cani ilanfaali tarkiibka aayadda marka laga hadlaayo yas'aluunaka yacni sa'ala laba macnay ku imaan kartaa in maal qofka la weydiisanayo qofkaani wax su-aalayo qofka kale inuu maal ka rabo iyo ma ahee inuu ka rabo wax nafsadiisa ku jiro oo uu rabo inuu soo bixiyo u ogaado oo xugun iyo mas'ale iyo wixii lamid ah ah labadaas macnaa sa'ale ay ku timaadaa macnaha hore maal haddii la su-aal maal maal laysweydiisanayo haddii ay tahay laba mafcuul bay toos u qaadanaysaa oo waxaad leedahay sa'altu zaydan addirhama zayd baan su-aalay dirhamkii yacnii inuu dirham isiiyo haddii kale laakiin ay macnaha kala tahay oo wax adiga kaa qarsoon oo qofkaasi ku jira nafsadiisa inaad ogaato ood ka ogaato markaad rabtana sa'alada maf- yacni can ayaa marka ay markaas ay ku tallaabaysaa sida hadda tan ay tahay oo kale yas'aluunaka cani il anfaali macnuhu marka maalay warsanayaan ma aha oo maal iyo haniimayna sii dhahayaan ma aha ee macnuhu waxay tahay xukunka haniimaday rasuulka su-aalayaan yani yaa iskale yaa la siinayaa iyo waxyaabaha lamidka ah ayb macnahaasaana hadda aayaddu ay sida akharu lmufasiriin waxay u badan yihiin waxaa la su-aalayay nebiga inay ahaayeen xukunka qhaniimada oo isaga oo u cilmi lahaa markaas ayb waa jiraan marka bacd lmufasiriin oo dhahaya iyaga yas'aluunaka cani lanfaali canta ama zaa-ide ka dhigaayo oo iyagu dhahaya bimacnaa yas'aluunaka alanfaala bay ka dhigan tahayo yas'aluunaka waxay kaa dalbayaan oy kaa rabaan alanfaala haniimadii bay ku weydiinayaan inaad siiso saasay u fasirayaan qiraa'ada sacd bnu abi waqaas iyo keyrkiis ayaana waxay tahay sidaasay ku timid oo yas'aluunaka alanfaala buu aqriyey sacd bnu abi waqaas laakiin macnaha horaa loo badan yahay yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan damiirka waawguna wuxuu u laabanaa inkastoon lasoo sheegin cidda uu u noqonayo haddana qisada iyo suuradda laga fahmaayo wuxuu u laabanayaa kuwa wax weydiinayo waa saxaabadii nebiga beder la xaadirtay waay sababu nusuulka aayadda sidaan arkayna yas-aluunaka saxaabadii beder kula xaadirtay waxay ku su-aalayaan adiga cani il anfaali haniimooyinka xukunkooday ku su-aalayaan haniimada maxaa xukunkeedu uu yahay aayaddaani marka alkalaamu fi hadihi alaaya min halaathati wujuuh saddex meel ayaa aayaddan laga baaraa meesha koowaad waxay tahay macna alanfaal alanfaal maxaa laga wadaa tafsiirka mufasiriintu u badan yihiin alanfaalu jamcu nafalin waa nafal oo la jamciyey jamcu nafal wahuwa ziyaadatu nafalna waxaa laga wadaa ziyaadada walidaalika salaada sunnada naafila waa ta la dhaho macnahana waxaa loo jeedaa almaqaanim waa macno ahaan luqa ahaan alanfaal waa jamcu nafal waana ziyaadada dheeraadka waaye meeshaanna macnaheedu waxa uu yahay haniimada maalka gaalada dagaal looga qabsado sidaasaana jamaahiirtu ay ku tageen ee haniimada maxaa loogu magacaabay ziyaado iyo dheeraad lianna allaha zaadahaa min alxalaali lihadihi اlummati ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga siyaadiyey xalaasha ummaddan oo ummadihii hore khanaa'imtu xaaraanay ka ahayd ummaddan laakiin waa loo xalaaleeyey fakuluu mimaa hanimtum xalaalan ayiban aan suuradda ugu tegaynaa marka maadaama ay ummaddaani la dheeraad tahay dheeraadku meeshuu ka yimid meeshaas ayb oo dadkii naga horreeyey xalaal uma aynan ahayn annaga unbaa naloo xalaaleeyey ee luqada carabtana waxaa ka mida min iطlaaqi الnafli calى اlmaqnam nafl in haniimo lagu iطlaaqo qowl labid bni rabiica ina taqwى rabina khayru nafl wabidni اllahi raythi wacajal ayuu yihi rabbigeen alla kacabsigiisa yani wax la haniimaysto kan ugu khayr badan taqwo waayuu yihi wabidni اllahi raythi wacajal marka macalshaahidku haniimadiibau nafal ku sheegay marka luqadii carabigana waa ku jirtaa akharu lmufasiriinna meeshaan yas'aluunaka cani ilanfaali cani ilmaqaanimi ayaa lagu macneeyey marka macnaha aayadda waa kaa waxaa kaloo la yidhi alanfaal bimacnaa waa abaalgudka iyo abaalmarinta la siiyo dadka sariyada iyo ilaalada la diro ee imaamka uu bixiyo waa lagu tilmaamay waxa gaalada kasoo baxsado ama ama yacni dhib la-aan muslimiinta ugu yimaadana waa lagu magacaabaa nafal sida cataa ibnu abi rabax uu ku fasiray dabari isaga wuxuu doortay wax haniimada ka zaa'ida inay tahay oo abaalmarinta qofkii yacni jihaadka dhexdiisa wacdaro ku dhigo oo dadka anfaco oo inuu imaamka marka abaalmarin wax u gooyo haniimada ou la dheeraad noqdo nafal ayaa la yidhaha waxaan ku aan ugu tegi doonaa aayadda waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu ayb marka laakiin tafsiirka loo badan yahay yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilanfaali can xukmi almaqaanimi maqaanimta xukunkeeda hanaa-imta haniima wixii xoog looga qaatay oo dagaal lagu qaataa la yidhaha gaalada looga qaato oo muslimiinta ay uga helaan ayaa la yidhaahdaye kaasay ku weydiinayaan macnaha aayadda marka taasaa u xoog badan wejka labaad ama meesha labaadee aayadda laga baaro waxay tahay fii sababi nusuulihaa aayadda waxay kusoo degtay waa maxay ilaa sababu nusuulka macnaha aayaddaa lagu fahmaaye sababu nusuulkana waxay u badan yihiin culimada inay ka soo degtay nasalat fii khanaa'imi badrin beder khanaa'imteedii bay ku saabsan tahay oo waxaa dooday markii beder dagaalkeedii la galay saddex boqol iyo dhowray ahaayeen asxaabta dhowr iyo toban dagaal laguma talagelaynin dadkii odayaalka iyo dadkii xoogaa da ahaan weynaa ee rasuulkay ilaalinayeen waa tii rasuulka cariish loo sameeyey halkaasay difaaca uga jireen nebigana ku ilaalinayeen oo cadowga uga ilaalinayeen dadkii dhallinta yaraana markaa iyaga horey dagaalka u galeen xoolihii iyo khanaa'imtii ayagaa soo qaatay marka xoolihii marka dhallinyaradii iyo dadkii dhallinta yaraa ay soo qaadeen ayagii iyo waxaa ku dooday odayaalkii waa idinla leenahay iyo maya annagaa soo qaadnay nalama lihidin waxaa sababta keentayna ay ahayd arrintaas xugun hore oo qana maalka sidan oo kale loo helo qaab loo qaybiye maynan aqoonin ayaga markaasay ku doodeenoo kuwana ay yidhaahdeen annagaas qaad soo qaadnay kuwii kalena waxay yidhaahdeen annaguna rasuulkaan ilaalinaynay idinkana haddaad soo jebi lahaydeen annagaa markaa yacnii aan garab idiin noqo lahayn oo dadka aad markaa yacni haddii la idinsoo jebiyo aada dhabarka soo saaraysaan annagaa ahayn marka sideed keligiin u qaadanaysaan doodaasi markay dhacday baa marka aayaddan soo degtay yas'aluunaka cani ilanfaali qul ilanfaalu lilaahi waarasuul xukunkaas adinka idiinmaba yaallaba alle rasuulo u yaallaa faraha ka qaada faraha kala baxa sababu nusuulku marka sidaasaa loo badan yahay siyaal kalena waa sheegan laakiin tan baa aada u badan wejka saddexaad ee aayaddu waxay tahay halil aayatu muxkamatun am mansuukatun aayadda muxkama miya mise waa mansuuqa aayaddaani ma la nasakhay mise waa muxkama sababta keenaysana waxay tahay aayadda waxaan ku fasirnay alanfaal almahaanim haniimaan ku macnaynay waxaan markaa macnuhuna aayaddu wuxuu noqday haniimaday ku su-aalayaan qul ilanfaalu lilaahi warasuul haniimada alle rasuula iskale mar haddii rasuulka loo tiiriyey macnaheedu waxay tahay rasuulkaa ciddou doono siinaayo a laga fahmaayo marka dadkii dagaalamay wax xaqa oo waajib u ah oo ay leeyihiin ma jirto waay xukunku awal sidaanuu ahaa marka ayaa bacdi alculamaa ay leeyihiin weliba qaar badan markii dambena waa la nasakhay waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu baa lagu nasakhayo haniimada haddii la keeno shan meelood meel baa laga bixinaa afarta kale dadka dagaalamay ayaa ayaa loo qaybinaa lilfarisi halaathatu ashum ninka faraska ku dagaalamaya saddex saami buu leeyahay mid isagaa iskale labana faraskuu ku mutaysta waliraajili midka lugeynaayana sahmun hal saami buu leeyahay marka macnuhu waxay ka dhigan tahay awal rasuulkaa khiyaar u lahaa markii dambena mayaba xugun baaba laga gaaray oo rasuulku shan meelood meelo uu ka bixinaa inta kale qaniim waa wuxuu u qaybinayaa muqaatiliinta dadkii dagaalamay marka aayaddaani waa la nasakhay taasaa nasakday bay leeyihiin ibnu cabbaas iyo ayaana loo tiiriyaa qowlkaas abu jacfar ibnu naxaas laftiisana wuxuu yidhaahda uu tilmaamay akharu lculamaa waay inay inay ku tageen alqowlu binaskhi laaya aayaddan inay mansuuqa tahay taas lagu nasakhay laakiin waxaa ka fiican baad moodaa aayadda in la yidhaha waa muxkama macnaheeda laakiin aayadda waclamuu anamaa hanimtum iyo aayaddan maba iska hor imaanayaanba maxaaba naskhi loo aada oo aayaddan marka macnaheedu waa maxay qul ilanfaalu lilaahi warasuuli waxaa laga wadaa rasuulkaa qaybiye ka ah mar walba isagaa qaybinaya rasuulka sidae aayadda waclamuu anamaa hanimtum sheegtay cidda u qaybinaysay nebiga markuu joogay nebiguu ahay sala allahu calayhi wasalam marka qul ilanfaalu lilaahi waarasuuli rasuulkaa iska leh isagaa qaybintii ilaahay amray ku qaybinayaa laga wadaa marka aaya labada aayadood isdiidi maayaan markaas ayb saddexdaas meel ayaa aayaddan marka fahamkeedu uu ku xira uu ku xiran yahay qul waxaad tidhaahdaa alanfaalu khanaa'imtu ama makhaanimta lilaahi allah iskale allay u sugnaatay iyo warasuuli rasuulka ayay u sugnaatay oo isagaa qaasim ahoo qaybinayo fattaqu llaaha alla ka cabsada oo awaamirta rabbi fartoonaada oo yeela wuxuu idinka reebayna ka hara wa aslixuu hagaajiya daata baynikum marka daata waa sifo mawsuuf baa loo soo qadaraa wa aslixuu hagaajiya axwaalan war xaalado iska hagaajiya xaaladaha oo daata baynikum idinka dhexdiinna u saaxiib ah yani xaaladaha kala tegiinna u saaxiibka ah iska hagaajiya ay daata yani albayn dhowr macnaa lagu macneeyayo albayn bimacna alfiraaq watabaacud kala tagga iyo kala fogaanshuhu waa lagu waa waa lagu idlaaqaa marka wa aslixuu axwaalan hagaajiya xaalado xaaladaha oo daata baynikum idinka kala tegiina u saaxiib ah yani wixii aad ku kala tegaysaan iska xalliyo iska hagaajiya saas oo kale ayay ka dhigan tahay ayb waxaa kaloo la dhihi karaa bayn bimacna alwasat wa aslixuu hagaajiya daata baynikum xaaladda dhexdiinaa hagaajiya sidaana marka waa lagu macneeya ibnu jariirna sidaas ayuuba doortay wa aiicuu aeeca allaha alla aeeca warasuulahu rasuulkiisii aeeca in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin ilaahay rasuulkiisa aeeca oo mu'miniin waaba yihiine maxaa shaki loo gelina shaki ma aha intaani hadda ee macnayeedu waa tahyiij ayaa loo keenay war haddaad mu'min tahay waxaa sameey yacni sameey baa laga wadaa ayaa laga rabaa inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum inamaa wax kale ma ahane almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwii weeyaan idaa haddii dukira allaahu alla la xuso oo la sheego wajilad ay cabsanayso quluubuhum quluubtooda wa idaa haddii tuliyat la akhriyo calayhim iyaga korkooda lagu akhriyo aayaatuhu aayaadkiisa lagu akhriyo saadathum ay u kordhinayso waxay u siyaadisaa aayaadku iyaga iimaanan iimaan bay yacni ku u siyaadisaa wa calaa rabbihim rabbigood korkiisa yatawakaluuna un tala saaranayaan aladiina kuwii weeyaan mu'miniinta un yuqiimuuna oogaayeen alsalaata salaada wa mimaa rasaqnaahum wa min bacdi maa kii wax ka mid ahna rasaqnaahum aanu ku arsuqnay yunfiquuna bixinayaan ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almu'minuuna mu'miniintii ah xaqan yacnii dhabnimo lahum waxay leeyihiin darajaatun darajaad ayay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa darajaadka oo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ah iyo wamakfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risqi risqiga oo kariimun aada u wanaagsan halkanna markii ilaahay subxaanahu watacaala uu iimaanka markii lagu kiciyey oo la yidhi haddaad alle rasuul adeeca haddaad mu'miniin tihiin iimaankii dhabnimadiisii iyo xaqiiqdiisii baa laga warramayaa iyo kamaalkiisa alla wuxuu leeyahay inamaa wax kale ma ahani almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwii weeyaan idaa haddii dukira allaahu alla la xuso oo ilaahay la sheego wajilad ay cabsanayso quluubuhum quluubtooda ay cabsanayso marka quluubtii waa baqaysaabaa meeshaan la yidhi haddii ilaahay la xuso aayatu racdina ilaahay wuxuu yidhi alaa bidikri llaahi taطma-inu اlquluub ilaahay dikrigiisaa quluubta ku degtaa cabsiduna dee dhaqdhaqaaq iyo walbahaar iyo gariir bay leedahay duma-niinaduna deganaan iyo xasilooni bay leedahay see loo jamcinaa labadaa aayadood culummadu waxay yidhaahdeen quluubuhum muطma'inat gaayata اطuma-niinati ilaa macrifati اlxaqi marka ilaahay la xuso xaqa garashadiisay ku xasilee quluubta oo marnaba wax shaki ah xaqa kama qabayso duma-niinada aayaddaas ay sheegayso waxay tahay shaki ma ku dhacayo quluubtooda oo xaqa garashada iyo aqoonta ay u leeyihiin waa mid aan shaki uusan jiidjiidanaynin aayaddaanina waxaa laga hadlaya iyagoo sidaas haddana ah wamaca haadaa yakhaafuuna min allaahi ilaahay bay ka cabsanayaan inaan acmaasha laga aqbalin maadaama aan in acmaasha laga aqbalin ay ka baqayaan khawf iyo cabsi ay ku jirto cabsiduna waa halkaas ee duma-niinaduna waa macrifada iyo yaqiinta labadaa meelaa lagu kala xambaaray inamaa wax kale maahane almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwii weeyaan idaa haddii dukira allaahu alla la sheego oo ilaahay la xuso wajilad ay baqayso quluubuhum quluubtoodu ay cabsanayso ay cabsanaysaan wa idaa haddii tuliyat la aqriyo calayhim iyaga korkooda aayaatuhu alla aayaadkiisa haddii lagu dul aqriyo zaadad aayaadku waxay kordhinayaan hum iyaga ay u kordhinayaan iimaanan iimaanay u kordhinayaan aayaadka alle marka iimaan bay u kordhinaysaa marka meeshaani ahlu sunnaha waxay ka qaateen iimaanku inuu siyaado waana mas'alo ahlu sunnuhu ay uga duwan yihiin firaqa iimaanka ku dhumay oo dhan waayo firqooyinka masaa'il lasmaa walaxkaam ku dhumay ama murji-a ha ahaadaan ama ha ahaadaan khawaarij iyo muctasilo noocay rabaan ha ahaadaane waxay ka wada siman yihiin iimaanku inuunan siyaadin ayay qabaan ayaga oo waxay leeyihiin iimaanku waa hal juz waa hal maado imaa in la wada helo iyo imaa in la wada waayo wax ka dhexaysa male iimaan naaqis ah qeybna ka joogto qeybna maqan tahay wax jira maahan bay leeyihiin iyaga caqiidatu ahli sunnati waljamaacana waxay tahay sidaas maahana iimaanku waxaa weeyaan shucab ayuu leeyahay sida nebiguba sheegay aliimaanu bidcun wa situuna shucba waa qeybo qeybahaasi marka qeybna waa aasaas waa asal haddii la waayo wax iimaana ma jiraayo sida tasdiiqa iyo iqraarka iyo waxyaabaha saas oo kale ah qeybina waxay tahay haddii la waayo yacni iimaankii waa joogaa magacii waa joogaa laakiin naqsi baa ku jira oo waa sida geed oo kale weeyaan geedku haddii jiriddiisa aasaaska haddii hoos laga rujiyo jiridda la rujiyo meeshaasi geed magaciisii waa ka baaba-ay haddii laakiin jiridda la daayo laamaha la googooyo geed naaqisa waay baa la dhahayaa geednimadii kama bixin geedkaas buuna ilaahay ku mithaalay iimaankaoo alam tara kayfa daraba allahu matala kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa marka iimaanku hal juz ma aha waa ajzaa isku tatagtay ajzaadaas marka wixii asal iyo aasaasa haddii la waayo iimaan dhan waa la waayna wixii aan asal ahayn ee farac ah haddii la waayona waa joogaa iimaankii laakiin naqsi baa ku jiro aayaddanna marka waa aayadaha ziyaadada loo daliishado mar hadday aayaddaanu ziyaado ay sheegtayna nuqsaanna waa laga fahmaa soo maa waayo shaygii ziyaado aqbalay markuu ziyaadada kasoo tago nuqsaan uu soo aadana marka qur-aanku liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim aayaddan hadda aan hayno zaadathum iimaanan iyou tilmaamayaan waxa ziyaadayana waa iimaanka qeybihiisa kala duwan tasdiiqa waa ziyaada camalu qalbiga camalka jawaarixda waa ziyaaday nuqsaan u aqbalayaa qowlka waa ziyaada waa nuqsaama waxa lagu hadlaya yani iimaanka ah ah wahaakada oo annaga iyo rasuulka isku tasdiiq ma nihin waayo tasdiiqu macrifada iyo cilmiga iyo yaqiiyo u laabana marka iyadoo tasdiiqii qof kastoo mu'mina tasdiiqa asalkiisu uu haysto haddana laguma wada sinna ayb naqsiga iimaankuna xadiidkii waxaaba tilmaamaya abu saciidin alkhudri fii saxiixi muslim nabiga sala allahu alayhi wasalam uu yihi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan marka iimaan taag daran haddii la sheega waa naaqis kaas taagta daran waidaa haddii tuliyat la aqriyo calayhim iyaga korkooda aayaatuhu alla aayaadkiisa dushooda lagu aqriyo zaadad way kordhinaysaa aayaadkii hum iyagay u kordhinaysaa iimaanan iimaan bay ukordhina u kordhinaysaa wa calaa rabbihim rabbigood korkiis unbay yatawakaluuna tala saartaan arrimahooda ilaahay bay u dhiibtaan isagay u bandhigtaan tafwiid bay iyay sameeyaan oo ilaahay bay umuurahooda u bandhigaan markaasna macnaheedu maahan in asbaabta laga tegaayo maaha tawakulkaaba waxaa la yidhaahdaa alictimaadu cala allahi maca akhdi ilasbaabi ilaahay in la cuskado iyadoo asbaabtana la qaadanayo oo rasuulkii ilaahi sala alla l slam isagoo ilaahay cid ka tala saarasho badnayd aysan jirin haddana markuu dagaalka galayo hubkiisa u qaada jiray cambuurbiraadkiisuu xiran jiray koofida yacni laysaga dhigo warmaha iyo fallaaraha iyo ayuu ayuu qaadan jiray cid ka tawakal badnaydna ma laha ka tawakul badnayd aladiina kuwii weeyaan oo mu'miniinta yuqiimuuna oogayeen alsalaata salaada kuwa oogo salaada toosiyo wa mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay wax ka mid ahna yunfiquuna bixinayaan oo way nafaqaynayaan oo waa bixinayaan ulaa'ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almu'minuuna mu'miniintii dhabta ah ah almu'minuuna hadda waxaa laga wadaa iimaanka kaamilka kuwa leh ee dad waxaa yacani intaan haddii qofka laga waayo mu'min dhan ma aha lagama wado waa gaal ma aha macnaheedu wax yirina male sidaas oo haddii da dadkii waxaad arkaysaa qof muslima oo iimaankii wax un ka haysto haddana aayadaha marka lagu akrinayo aanba khushuucaynin waa jiraa oo cabsi aynan aan ku imaanaynin oo aan rabbi tala saarashadiisa aan ku fiicnayn haddana maca daalika iimaankiisa baaba waayo waa wada eber lama dhihin oo gaalnimo u baxayaa ma aha ulaa-ika hum lmu'minuuna xaqan almu'minuuna iimaanka kaamilka ah kuwa leh walidalika waa in la kala saaray culimmadu dhahaan aliimaanu اlmuطlaq iyo muطlaqu اliimaan aliimaanu اlmuطlaq waa iimaanka dhammayska tiran waa kan aayadda hadda ay sheegaysa kaas amaa muطlaqu اliimaan aayaddan kama warramayso muطlaqu اliimaan waa qofka wax un bertiisa haysto oo iimaanka asalkiisii haysto laakiin aan sidan u dhammaystirin kaa marka aayaddan iyadu kaa dambe kama hadlayso ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almu'minuuna mu'miniintii iimaankoodu dhabta ahaa kaamilku uu ahaa un kuwaas unbaa ah xaqan marka xaqan laba icraab baa ku jirta oo iyadu mar walbaa waxay tahay waa masder caamilka yacni caamilkiisayna uu adkeynaya waa masderun yu-akidu caamilahu caamilkuna hadda jumlada ka horeysa waayo ulaa-ika hum lmu'minuunadaas ayb oo waxaa weeyaan xaqantu waxay adkeynaysaa mu-akidatun lilisnaadi alkhabariyi isnaadka khabariga eh ulaa-ika hum lmu'minuunadaanay ayay xoojinaysaa oo waxay ka dhigan tahay ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almu'minuuna mu'miniintii dhabta ahaa xaqan axaqu dalika xaqan axuqu dalika xaqan yacni waan sugayaa arrintaasi sugnaanshaan sugaa sugid ayaan sugaa ayb saasay ka dhigan tahay ama in la yidhaha xaqan sifo limawsuufin maxduuf mawsuuf maxduufa in sifo looga dhigo oo macnuhu uu noqdo ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almu'minuuna mu'miniintii dhabta ahaa iimaanan iimaan rumaysnaa iimaanka oo xaqan dhab ah sidaana marka waa l waa la dhihi karaa lahum waxay leeyihiin daraja marka mar haddii ulaa-ika hum lmu'minuuna xaqan la yidhi lahum darajaatunna la daba dhigay lahum waxaa u sugnaaday kuwaa ay leeyihiin darajaatun darajaad bay leeyihiin darajaadka oo cinda rabbihim rabbigood agtiis ahaatay iyo wamakfiratun dembi dhaaf baa usugnaaday iyo wa risqun risqi waa risqiga jannada ee kariimun aada u wanaagsan mar haddii mu'miniintii dhabta ay helayaan jannadii loo yaboohay meeshaan marka wuxuu leeyahay alimaamu lbaqawi wa qaala calqamatu calqama wuxuu yidhi mas'alo kaleo iimaanka ku saabsan baa halkan ku jirto wa qaala calqamatu calqama wuxuu yidhi kunnaa fii safarin safar baan ku jirnay fa laqiinaa qowman dad baan la kulannay faqulnaa waxaanu ku nidhi man ilqowmu dadku waa ayo qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu lmu'minuuna xaqan mu'miniintii dhabta ahaydaan nahay annaka falam nadri ma aanaan garanin maa nujiibuhum waxaan ugu jawaabno xataa laqiinaa cabdullaahi bna mascuud ilaa aan cabdullaahi bna mascuud la kulannay faakbarnaahu bimaa qaaluu waxay yidhaahdeen baan u sheegnay qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud famaa radadtum calayhim maxaad ugu jawaabteenood ku radiseen qulnaa waxaan dhahnay lam narudda calayhim shay-an waxba maanan ugu jawaabin qaala wuxuu yidhi afalaa qultum maad dhahdaan a min ahli ljannati antum idinku ahlujanno maad tihiin ina almu'miniina ahluljannati mu'miniintu waa ahlu janne muxuu ka wadaa marka wuxuu diidayaa yaa tahay marka lagu yidhaha almu'minu xaqan ama ana almu'minu mu'minkii baan ahay inaad tidhaahdeed mu'min waa waa magac ammaan ay ku dheehan tahay macnaheeduna marka wuxuu u baxayaa almu'minu xaqan kii iimaanka shucabtiisii iyo wixii uu ka dalbanayo o dhan buuxiyey haddaad buuxisay marka maad isdhahdid ahlujanaan ahay marka dadka haddii la yihaaha war adigu yaa maxaad tahay ahlujanaan ahay maku dhahayo waa ka cabsanay oo xaggeed gelaysaa aakhira ma ogi buu ku leeyahay ana almu'minu xaqan markaad tiri ahlujanaan ahay la mid tahay naa ma dhehaysid marka sidaas sideed dhehaysaa marka ana mu'minun in shaa allahu anu mu'minaan ahay in shaa allahu baa leedahay in shaa allahudaas marka calaa wajhi shaki maaha ogow maahan inaad ka shakisan tahay iimaanka aad rumaysan tahay shaki iiga jira maahan ee in shaa allaahuda waxay tahay maadaama adiga aadan la imaanin wax allaale wixii iimaanku uu kaa rabay kulligiis aadan la imaan karin waa inaad wax reebta marka mu'minaan ahay in shaa allah yani waxbaa ilaa kaa maqan moogtahay shaki ahaan maahane marka waxaa weeyaan taskiye inaad iska fogeyso oodan is-ammaanin laakiin muslimnimada iyada muslim maata haddii lagu yihah waa jismini ana muslimun baad leedahay waayo muslim iyo mu'min mu'minaa derajo weyn waana ka hadalnay hadda ka hor ayb meeshaasi marka iyadana baxdigaasaa ku jiro ayb oo waxaa la yidhaha marka masalat اlاstinaa iimaanka in marka yani qofku inuu yidhaha ana mu'minu in shaa allahu hadduu mu'min maa tahay wax lamida haddii lagu yidhaahdo ayb kama akrajaka rabuka min beytika bاlxaqi waina fariiqa min اlmu'miniina lakaarihuun alanfaalu hanaa-imtu lilaahi allay u sugnaatay iyo warasuuli rasuulka iska leh qadiyadaasaa marka lasoo tilmaamayoo hore u jirtay xukunka haniimada alle iyo rasuulaa iska leh kamaa akhrajaka rabuka ka ikhraajika ka ikhraaji rabbika iyaaka bixinta uu rabbigaa adiga kusoo bixiyey oo kale min beytika gurigaaga xaggiisa uu kaa soo saaray bilxaqi multabisan xaal aad ku dheehan tahay bilxaqi adoo xaq ku dheehan walxaal ina fariiqan koox kooxda oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ahna la kaarihuuna kuwa kahanayo ay yihiin alkhuruuja bixitaanka kuwa kahanayo ay yihiin kamaa akhrajaka kaafkan ku jirto waa war badan yahay aayaddaanna waxay yidhaahdaan aad aayad u ishkaal badan waay xagga tarkiibka ilaa shan iyo toban qowl oo naxwaa ku jirto halka kaafkaasi uu ku tacalluqaayo iyo meesha uu ku xirmaayo akharu hadihi alaqaawiilna waa daciif bal qaarkood yacnii waxaa lagu sheegayba butlaan laba macnaan uga gaabsanaynaa un bis inaan kaafka ka dhigno ama saddex macno kaafka inaan ka dhigno kaafu tashbiih horta kaafka yacnii xaqiiqatan macnihiisu waa tashbiih xuruufuljarka waa macaani xuruufulmacaani waa kuwa la dhaho xarafkan marka kaafkaa hadda macnihiisu tashbiih inaan ka laqbayno markaan tashbiiha ka laqbaynayna waxaad u baahan tahay inaad fahamto labada shay oo laysku shabahayo maxay yihiin haddaadan fahmin labada shay oo laysku shabahayo kaafkan xarfu tashbiih waayo waa un iska leedahay maahane waxaad fahamtay ma laha ilaa kaafku hadduu wax sha tashbiih keenaayo labada qadiyo ama labada shay oo isku shabahayo waa inaa fahamsan tahay laba shay baa marka laysku shabaha waa sida ugu dhow waxay tahay labada xaaladoo laysku shabahayaa waxay tahay soo lama soo dhihin inta asxaabta qaarkood ay haniimada ku doodeen soo lama dhihin qulil anfaalu lilaahi warasuuli hanaa-imta alle rasuula iska laha layiri sida hanaa-imtu marka alle ee rasuul xukunkeedu u leeyahay ayaa bixidan nebigu uu gurigiisa ka baxay si uu cadow ula kulmana ay ulee yacni ayuu alle u leeyahay xukunkeeda idinka marka waxaa la idinka rabaa xukunka alle inaad raacdaan ulis sababta tashbiihan keenaysana waxay tahay bani aadamka maslaxa u muuqato waxaan maslaxo ahayn ayaa maslaxo ula muuqanaysa mararka qaar aayadda hore hadda asxaabtu markay intay dagaalameen dhallinyaradii hanaa-imtii markay soo aruuriyeen rasuulkii uu ka qaaday qaarkood waxay is yidhaahdeen waxaan idinkaaba iska lahoo soo yacni idinkaa gaalada ka qaadeen idinkaa dagaal ka galay idinkaa khatar u galay maxaa la idinkaga qaadayaa idinkaaba ku xaqle maa la idin siiyo maslaxay ula muuqatay saas laakiin alla muxuu yidhi arrintaa maslaxo maahan alle alle rasuul uga dambeeya idinku maslaxada alle rasuulaa idinka yaqaanaani qul ilanfaalu lilaahi warasuul aayaddan soo socotay tan ku xigtana waxay ku saabsan yihiin sababta ghaswatu bedrinba ay u dhacday oo abuu sufyaan oo safar soo yacni ka soo geliyey meeshaan ee shaam kala soo socday ayaa in jidka loo gala la rabay markii horena marka qasadka saxaabadu ay jeclaayeenna taasay ahaydba dad badan sidaa darteed dad aada u badanba ma aynan soo bixin oo dagaal ee laguma talagelaynin markii la soo baxay ee beder la yimidna abuu sufyaan wuxuu leexiyey safarkii maalkii tijaaradii uu waday dhanka badduu u leexiyey xaggaasuu maka ka geliyey saaxilka iyo badda ciidanna marka qurayshna waa u digay soo baxuu yidhi maalkiina halisuu ku jiraa quraysh marka ciidan badan oo xoog badan bay soo saareen labaa marka isu timid ciidankan in lala dagaalo oo ayaga markaa la kar jabiyo maslaxadana taasay ku jirtay ilaahayna taasuu ogaa saxaabadu laakiin waxay rabeen labada meel meesha dhibka yar meesha dhibka yar waa meeshee waxay tahay maalkan la inta abuu sufyaan ciidan yaroo wataa wax badan ma wado waa inta markaa la kala jebiyo lakala tuuro maalkana laga soo qaado sidaasay iyagu jeclaayeen marka waxaa la leeyahay war yacni umuuraha masaalixdooda saad u malaynaysaan ma aha sida arrintii qhanaa'imtaba alle ee rasuul loo siiyey oo yacni sida arrinta khanaa'imtaba alle ee rasuul ay u lahaayeen ayaa midaanina maslaxadeeda rabbi baa ku aqoon badan rabbi yacni alleh rasuulka ku raaca idinka meesha aada u malaynaysaan in fudaydka iyo wanaagga uu yaallana maahana meel kalowba wanaagga yaallaa labada shay marka la isku shabahayo waa labadaas xugun oo mid walbaa maslaxadu meel kale ay ka fiiriyeen asxaabta ay u qaateen inay meel kale jirto oo qhanaa'imtii markay soo qaadeenna in ayaga la siiyay iska rabeen sidaana maslaxadii ma noqonin markii laga baxay madiinana safarkay danaynayeen oo ma danaynaynin ciidankan weyn inay qaabilaan labadiina marka iyagu meeshay arkaayeen maahna meel kalea laga tusay labadaasaa marka laysu shabahaan sida ugu fiican marka sidaas in loo dhigo marka macnuhu wuxuu noqonayaa kaafka tashbiih markaan ka dhigno waxaa laysku shabahayaa karaahiyatu asxaabi rasuuli llahi sal ll ly slama bikhuruujihi min almadiinati xiina taxaqaquu khuruuja qurayshin bikaraahiyatihim nasca alghanaa'imi min aydiihim hanaa'imta in gacantooda laga bixiyo siday u necbaayeen ayay haddana u necbaayeen in ciidankaas xoogga badan tiro yar lagu qaabilo ay u dhibsanayeen marka tiibaa marka yaa laga hadlayaa labada arrinna rasuulka u daayaa la leeyahay marka marka mowdiculkaaf muxuu noqonayaa marka lababa si waa la yeeli karaa in la dhaho alanfaalu hanaa'imtu lilaahi allah ayaa iska leh warasuuli rasuulka iska leh xugunkooda kamaa akhrajaka sida uu kuu soo bixiyeyba rabbuka rabbigaa min beytika gurigaaga uu kaaga soo saaray bilxaqi multabisan xaal aad ku dheehan tahay bilxaqi adoo xaq ku dheehan wa ina fariiqan walxaal ina fariiqan kooxna kooxda oo min almu'miniina mu'miniinta ka midana la kaarihuuna ay nacayaan kuwa nacaya ay ahaayeen soo bixidda labadaa arrinba maslaxadooda ilaahay baa yaqaani ama in kamaa akhrajaka sidaa lafteeda iyadoo macnahu uu sidan yahay tarkiibka laakiin kamaa akhrajaka laga dhigo khabar in laga dhigaba oo kaafka marka fii mowdici rafcin inuu dhaco taqdiirkuna laga dhigo haadihi lxaalu xaaladan xaaladan marka waa tee ana alanfaala lilaahi warasuuli xaaladan aayadda koowaad lagu soo sheegay ka xaali ikhraajikay la mid tahay maada waa masderiyo ka xaali ikhraaji rabbika iyaaka haadihi alxaalatu xaaladani ka xaali ikhraaji rabbika rabbigaa soo bixintiisa iyaaka adiga uu kusoo bixiyey la mid tahay min beytika uu kaa soo bixiyey gurigaaga bilxaqi xaalaad xaq ku dheehan tahay walxaal ina fariiqan iyadoo koox kooxda oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ana la kaarihuuna kuwa kahanaya ay yihiin maxay kahanayaan alkhuruuja soo b bixitaanka soo bixidda marka kama akhrajaka khabaraan ka dhignay mubtadaan usoo qadarnay hadihi lxaalatu ka xaali ikhraaji rabbika iyaaka min beytika macnaha labaad kaafka in mowdicu nasbin in laga dhigo sifana uu noqdo mancuud maxduufa loo soo qadaro oo markaasi uu noqdo alanfaalu hanaa'imtu haabitatun lilaahi warasuuli bay u sugnaatay hubuutan sugnaasho sugnaashada oo ka ikhraaji rabbika iyaaka la dhaho macnaha saddexaadna wuxuu yahay kaafka tacliil in laga macneeyo tashbiiha dhanba laga taga layska dhaafo oo tacliil laga macneeyo marka maxaa la dhahayaa kamaa akra xagoona ku tacalluqa waxbaa lasoo qadaraa tarkiibku saanuu noqonaa marka kamaa akhrajaka rabuka liajli ikhraaji rabbika iyaaka rabbigaa bixinta ou adiga kusoo bixiyey darteed muxuuna kuu soo bixiyey liiczaazi diin illaahi ilaahay diintiisa inaad oo yani xoojinteeda wa qatli acdaa'ihi acdaa'diisa dilistooda ama la dagaalankooda arrintaa uu rabbi kuu soo bixiyey darteed ayaa nasaraka uu ilaahay kuugu gargaaray sidaas waxaad doortay abuu xayaan alandalusi laakiin macnaha koowaad yaa fiican fududna hadii la fiiriyo macaanidaas yani taraakiibta kaleo tirada badan waa ka tegaynaa yujaadiluunaka fi lxaqi bacdamaa tabayana kaanamaa yusaaquuna ila lmowti wahum yanduruun yujaadiluunaka way kula doodayaan nebi moxamedo aday kula doodayaan fi lxaqi fii shani lxaqi xaqa shanigiisay kugula doodayaan xaqana waa maxay waa dagaalka dagaalka aada quraysh la dagaalayso yay kugula doodayaan bacdamaa tabayana bacda tabayunihi caddaanta uu caddaaday gadaasheeda kolkau caddaaday ka gadaale ayay kugula doodayaan kaanamaa sidii yacnii sidii iyaga oo yusaaquuna la kaxaynayo ilalmowti geeri loo kaxaynayo kale sidii iyagoo geeri loo kaxaynayo kale u dhibsanayeen dagaalka walxaal hum iyaga oo yanduruuna fiirinayaan oo eegayaan yujaadiluunaka marka waawdan yaa waayo dadkan nebiga la doodaayey oo damiiru rafcahani xagguu u noqonayaa waxaa loo celinaa kooxda mu'miniinta waina fariiqan min almu'miniina bilisweyn marka waina fariiqan waxay kutusay saxaabadoo dhan horta ma ahayn sidaas qeyb ka mida waay qeybta maslaxada sida kale u aragtay marka kooxdaasi baa marka waxaa la leeyahay yujaadiluunaka way kula doodayaan adiga doodoodu marka maxay ahayd wajidaaluhum doodoodana qowluhum ay dhahayeen waayo maa kaana khuruujunaa ilaa lilciiri walow carafnaa lastacdadnaa lilqitaali doodu intaas waay waxay ku dhahayeen rasuul allow innaga ma aanaan usoo bixin safarka un baan usoo baxnay dagaal ma aanaan usoo bixin oo aan qaabilno jeish weyn oo quraysh ku nin dhan haddaan ogaa lahayn arrintaa inay jirtana dagaalka waa usoo diyaargaroobi lahayn kaanahum marka dagaalkii ma rabaan iyaga marka waxay leeyihin rasuul allow safarkaan usoo baxnay dagaal uma soo bixin doodu marka meeshaas way intaas baa marka waxaa laga cabiray dood inay tahay ayb xaqana marka waxa uu yahay walxaqu nusratu diin illaahi xaquna marka ilaahay diinkiisa gargaa yacnii gargaarkiisa sida daahirka aayaddu sidaas waxaa kaloo la yidhi yujaadiluunaka mushrikiintaaba laga warramayaayo yujaadiluunaka mushrikiinta waa kula doodayaan fil xaqi bay kugula doodayaan xaqa marka muxuu noqonayaa dee tawxiidkii bay kugula murmayaan iyo shareecadii al islaamka iyo asalkeeday kugula doodayaan waayo markaas macnuhu laakiin siyaaqa aayadaha macnaha horaa xoog badan yujaadiluunaka way kula doodayaan fi lxaqi bay kugula doodayaan fii shani lxaqi xaqana waa maxay diinka alle inuu guuleysto oo na nasri uu helo waayo maalkan lasoo qaadayo wax weyn maaha waxaa ka muhiimsan quraysh oo karka laga jebiyo oo marka guuldarro intay dhadhamiyaan markaa kadib marka ay u bilaabato waa cusub oo inay marka dib u degaan soo ma garanin macnahaas baa marka yacni taasaana maslaxo badan xoogaa laga soo qaado ka maslaxo badan yujaadiluunaka way marka istinaaf waayo jumladani yujaadiluunaka way kula doodayaan fi lxaqi bay kugula xaqa shanigiisii bay kugula doodayaan bacdamaa tabayana kolka uu caddaaday kadib bacda tabayunihi caddaanta caddaantii uu caddaaday gadaashiisa markuu caddaaday kadib yacnii xaqu markuu caddaado kabacdi qofka inuu marmarsiyo ama dood keeno waa laga fiican yahay intuusan caddaanin qofku waaba cudurdaar uu leeyahay kaanamaa sidii iyaga oo yusaaquuna la kaxaynayo kaley u kahanayeen soo bixidda dagaalka ay usoo baxaan ilal mowti geeri sidii iyagoo loo kaxaynayo kaley u nacayeen walxaal hum iyaga oo yanduruuna fiirinayaan oo geerida arkayaanba marka kaanamaa yusaaquuna waa jumla xaaliya lakaarihuunada damiirka ku jiraana laga xaalaynaya ayb tarkiibka marka aayadahan xoogaa marka waa in aada la ysaga fiiriya waid yacidukum اllahu ixda طaa'ifatayni anahaa lakum wadkur xus id waqti yacidukum اllaahu alla uu idiin yaboohay uu idinku yaboohay ixda طaa'ifatayni labada kooxood middood labada koox middood labada koox waa kee kooxda safarka wado oo tirada yar iyo kooxdan kunka nin ee qalabaysan ee dagaalka usoo jeesatay labadaa mid ayuu alla idiin yaboohayey wadkuruu xusa id waqti yacidukum llaahu alla uu idiin yaboohay uu idinku ballanqaaday ixda طaa'ifatayni labada kooxood middood inuu idinka guuleeyo idinka idin siiyo ayb annahaa iyadu labadaa koox middood lakum idinka inay idiin sugnaatay oo idiin yaboohay marka annahaa lakum jumladani bedelu shtimaal ixda daa'ifatayndaa laga bedelaa wacadda laba mafcuulay qaadataa midna waa kum yacidukum ka labaadna ixdaada waaye annahaa lakum marka ixdaa baa laga bedelaa ixda daa'ifatayn bedelu shtimaal wadkuruu xusa id waqti yacidukum ullahu alla uu idiin yaboohay idinku yaboohay ixda daa'ifatayni labada kooxood middood tan safarka wado ama midaan dagaalka usoo qalab qaaday annahaa iyadu labadaa koox middood lakum ina inay idinku idiin sugnaanayso uu idin yaboohay watawaduuna waxaad jeclaysanayseen idinku anna gayra daati shawkati awoodda iyo xoogga midda u saaxiibka ah keyrkeed ta xooggale maahane ta kale waxaad jeclaysanayseen takuunu lakum inay idiin ahaato middaa dhibka yar ee safarkan dadka tirada yari ay la socdaan kuwaas baad jeclaysanayseen waay wayuriidu llaahu allana wuxuu rabaa an yuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa bikelimaatihi kelimaadkiisa uu kus ku sugo wacdigiisa wayaqdaca uu gooyo daabira alkaafiriina gaalada ka ugu dambeeya inuu jaro oo uu markaa yacni ciribtooda uu jaro gaaladii liyuxiqa si uu usugo alxaqa xaqa wayubdila uu u baabi'iyo albaaila baailka walow kariha haba kahdeen almujrimuuna kuwa dembaabay mujrimiintu haba kahdeen meeshaa marka labadaa daa'ifo abuu sufyaanoo dee safarkii wado iyo kooxdan uu abuu sufyaan u yeeray habeen dambaan marka qisada siay ahayd iyo aada u sheegi doonaa in shaa allahu tacaala labadaas koox mid baa loo yaboohay ayagu marka niyadooda midda fududoo aan dhibka badnaynay iska rabeen taana marka ma noqoninoo meel kale ayay maslaxadii noqotay marka saxaabada rasuulka sal ll ly slam iyo asxaabtiisa safarkan qurayshi wadato inay u banbaxaan oo ay ka qaataan oo ay ka qhaniimaystaan ma waxaa u geynaysa un dhac arrintu arrin iska dhac miya dhac iyo boob miyaan maya saas maaha dadaa u fasiro sidaas oo yidhaahdo haniima iyo waxaas maxaa laga wadaa waa dhac iyo boob waayo marka diin dhac faraysa maxay tahay ayay kuleeyihiin war sidaas maaha arrintu marka arrintaani waxay tahay bal xadiidka nebigana waa ku jirtay habeen dambe saan aqrin doonee rasuulku sal ll ly slam wuxuu yihi qurayshi xoole yacnii tijaaro iyo xoolo badan ayay soo wadaayo maalkiinii bay wadaa waayo dadkii muslimiinta ahaa markay maka xornimadooda ilaahay ku caabudi waayeen ee hijrada la faray dadkan muslimiinta maalkooda aawa isaga qurayshaa xoogtay xoogga iyo dhaca mar walba gaaladaa wadato lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim maalkan ay ku ganacsanayaan waa maalkii muslimiinta ay ka dhaceen bogan marka maalkii muslimiintaaba saaran meeshaas kii muslimiintaoo la yaqaanaa saaran rasuulka sal l slam markii lagu yidhi berri xaggeed maka ka degaysaa waa kii yidhi marka wahal taraka lanaa caqiilun daaran ow rabaacan caqiil miyaaba daar nooga tegay yacni guryihii rasuulku maka uu ku lahaa oo aabbihii iyo lahaa abuu aalib lahaa kulligood waxaa qaatay caqiil oo markaas gaal ahaa asaa gadgatay oo qaatay maa iska dhaafay rasuulka sal l slam xoolihii marka muslimiintu ay maka ku lahaayeen kufaaru quraysh intay ka xoogeen muslimiintay haddana naftooda kala soo carareen weliba muslimiinta xoolahan marka ay u gelayaan jidka waa xoolihii muslimiinta iyaga ay lahaayeen baaba yaa yaaba ku jiraba koo qodob waa kaas qodobka labaad istaraatiijiyaddu waxay keenaysaa ninka aada da la dagaalamayso ood rabto waqti dheer inaad la dagaalanto waa inaad dhaqaalaha ka curyaamiso cid aan ku dhaqminna male taas ninka dad muslimiinta ku caayinayo hanaa-imtu waa dhac iyo boob usoo sheegayo dadka waxmagaratada ah usoo sheegayo isaga markuu dagaal iyo weerar iyo wax qaadaayo dhaqaalahu ka gooyaa ciddoo weerarka ku qaadayo wax hadda cid ay ka qarsoon tahayna arrimahaas male taariikh ahaan iyo waaqic ahaan intaba marka muslimiinta nimankan maadaama xarbi iyo col ay yihiin dariiqooduna uu madiino yahay sida badan waxaa laga curyaaminaa marka tijaaradooda ciriiri in la geliyo siyaasaddaa keenaysa waayo ninaad la dagaala maalkaani adou kugula dagaalamay qofkaani inaad marka faraha uga qaado inuu maal yeesho oo xagga iyo xagga maalkiisa usii wado adiga dagaalkaagay dhibaato u keenay ay cuslaynayna waana siyaasad dagaal qof walboo dagaal ku jirana ou sameeyo oo duwalkan waaweyn iyo kulligood waa yeelaan waana sameeyaan ama ha ku magacaabaan dhaqaalo la xayiraayo ama dhaqaalo la qaato ha iska noqdee wixii la doono baa la yidhaha ninkan iyaga ay ka kasoo horjeedo iyagu ay rabaan inay curyaamiyaan wax dhaqaalaha inuu usoo gelinay ku dadaalaan iyaga waa waxa sameeyay marka marka qof wax magaradoo diinta islaamka u nisbo sheeganayo ama qasad xunba uu ku jiro inuu yidhaahdo haniimo maxay tahay waa boob beriliqa waay haniime maxay tahay inuu yidhaahdo saa sax maaha ayb waxaa laga hadlaya xaqaa'iq waxaa weeyaan marka sharci meeshaas markaa tacliiqaasaan rabay marka inaan ku tacliiqi wadkuruu xusa id waq id waqti xusa yacidukum اllahu alla uu idin yaboohay ixda طaa'ifatayni labada kooxood alciiru oo safarka ah iyo wanafiiru iyo ciidankii soo gurmaday labadaa kooxood midood ou idin yaboohay annahaa iyada lakum inay idinka idiin sugnaanaysood leedihiin watawadduuna waxaad jeclaysanayseen ana hayra daati shawkati watawaduuna marka yacidukumay ku cadfan tahay wadkuruu xusa id waqti tawaduuna aada jeclaysanayseen ana hayra daati shawkati awoodda iyo xoogga midda u saaiibta midda u saaxiibka ah heyrkeed tan xoogga badan midaan ahayn midda xoog badan waa ten waa ciidanka soo gurmaday annafiir taasaa xoog badan midda aan xoogga badnaynay rabaan marka oo dhibaatada aan dhibaatada badnaynee safarka ah ana hayra daati shaw watawaduuna aada jeclaysanayseen ana hayra daati shawkati xoogga iyo awoodda ta u saaxiibka ah heyrkeed takuunu inay ahaato lakum idinka inay idiin ahaato wayuriidu llaahu allana wuxuu rabay an yuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa inuu sugo bikelimaatihi uu ku sugo wayaqdaca uu gooyo daabira alkaafiriina gaalada dabadooda yacnii kan ugu dambeeya gaalada inuu markaa yacni uu jaro allana sidaa uu rabay oo uu markaa sal gooyo bikelimaatihi marka waa biamrihi iyaakum bilqitaal sidee ilaahay uu ka yacnii uu u sugayaa xaqa kalimaadkiisa ugu sugayaa amarka ou amray dagaalka liyuxiqa si uu usugabo facala allahu dalika ilaahay sidaabuu sameeyey liyuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa inuu sugo oo islaamkii uu sugo wayubdila uu baabi'iyo albaaila baailkana uu baabi'iyo kufrigii awoodiisii iyo la karjabiyo walow kariha haba kahdeen almujrimuuna kuwa dembaabee mushrikiintu haba iska kahdeen waaqacada marka waaqacada beder iyona casharka dambaan in shaء allahu tacaala siday u dhacday ay ku sheegi doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih